baaris dheer kadib waxaa la keenay xafiiska xeeraanta ciidamada qarabka sida iyo garsoorka ciidamada qarabka sida loo keenay dadkaas marka laga reebo afar iyo toban qofood waxaa maxkamadu ay amar ku bixishay in dib ay xoriyadooda u helaan afar iyo tobanka qofood oo oo loo aqoonsaday in loo maxkamadeeyo dhibaatadii dhacday daalo waxaa maanta lasoo taagay maxkamad maxkamada ciidamada qalabka sida maxkamada darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida lahor keenay markii ay dhegaysatay mataqaana jawaabaha ay ka bixiyeen eeda loo haystay markii oo ay goobjoog ka ahaayeen qareenadii u doodaayay iyo xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida oo ku oogaayo dacwada iyo qaar kamida eheladooy eedeysanayaasha oo goobjoog ka ahaa maxkamaddu waxay amar ku bixisay in la keeno jawaabaha eedeysanayaasha ay bixiyeen cadinka dheeriya xafiiska xeeraanta dhibaana muddo loo siiyey jidka sidaas ay maxkamaddu dib ugu dhigtay